bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllه wslm عlى nabiyina mxamedi waalih wصaxbihi ajmaciin meeshaan waxaan doonayaa inaan kasoo jeediyey kelimo yar oo kooban oo cinwaan aan ugu dhigay keyfa nastaqbilu ramadaan sidee baan u soo dhoweyneynaa ramadaan keyfa nastaqbilu ramadaan waxaan saas u leenahay shayga haddii aan loo diyaar garoobin wuxuu kugu dhaafaa adoon ka faa'iidaysan sidai ugu habboon walidaalika ayaan ka hadlaynaa sidee ramadaan loo soo dhoweeyaa marka waxaa la leeyahy soo dhoweynta maqaamkeeda waxay gaaraysaa waxa la soo dhoweynaa siday yihiin sidaas awgeedan waxaan u baahannahay kelimo kooban inaan kan iraahdo ramadaanka maqaamka iyo darajada ilaahay uu agtiisa ku leeyahay inaan wax ka sheegno sidii darajaadka asiga uu leeyahay iyo maqaamkiisa si lamid ah ama u dhow aan ku soo dhoweyno markaa waxa la soo dhoweyna waxa weyaan waa shahr ramadaan shahr ramadaan saaad ogtihiin waa ruknu min arkaan alislaam arkaanta islaamka uu ku tiirsan yahay weeyaan waxay ka dhigan tahay markaan leenahay ruknu min arkaan alislaam inuu ka weyn yahay waajib in la yiraahdo inuu ka weyn yahay farad keligiis in la yiraahdo waajib intuu noqday uu farad noqday iyo rukni uga gudbay macnaha waxa weyaan islaamka tiirarka uu ku taagan yahay uu qeyb ka yahay nebigu uu yiri buniya alislaamu calaa khamsi waxaa ka mid ahayd wa sawmi shahr ramadaan yuu nabiga caleyh salaatu wasalaam yiri marka maqaamkaas horta shahr ramadaan uu joogaa oo islaamka tiirarkiisa shanta ah mid ka mid ah waay oo haddii uu ka baxa islaamka dhan uu dumay qayb waxa la soo dhoweynayo waxa weyaan waa shahru ramadaan shahru ramadaanna waa shahriga ilaahay u doortay qur-aankiisa kariimka oo kalaamkiisa ah bisha uu u doortay inuu ku soo dejiyo ama dejitaankiisu kusoo bilowdo wax sahlan ma aha yacni in laga doorto bilihii kale ee qur-aanka soo dejitaankiisa lala doorso lala beegsado shahr ramadaan waa ikhtiyaar min allaahi qiimaha shahr ramadaan ay leedahay awgeed ilaahi wuxuu ihi shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda walfurqaan marka shahru ramadaan waa bishii qur-aanka lagu soo dhexdejiyey aayaddaas keligeed ma ahana aayad badan inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka leyla almubaaraka hiya fii wasati ramadaan ay ku dhex jirtaa walleylat almubaaraka hiya leylat alqadri almushaar ilayha biqowlihi tacaala inaa anzalnaahu fii leylati alqadri aayaadkaas oo dhan waxay tusinaysaa habeen habeenaha ka mid ah yaa qur-aanka min lowxilmaxfuud laga soo dejisay ibnu cabaas yiri ilaa beyt ilcizi fii samaai dunya ayaa lagu soo dejiyey markaasuu nabiga caleyh salaatu wasalaam haddana markii lagu bilaabay inuu kusoo dega ramadaan haddana ay ahayd isagoo mufaraq oo kala qeybsa ayb marka waxaa la ogyahay bani aadamka maalmaha umam kasta maalmaha taariikhda kule ummadda dhexdeeda dadka waxay u sameeyaan dabaaldegid ramadaan wuu ka sareeyaa maqaamka ilaahay agtiisa uu ku leeyahay wax la koobi kara maaha in loo dabaaldegaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay wixii ilaahay u jiday oo lagu sameeya keli ah marka anaga mada markaan doonaya ramadaan inaan maqaamkiisa aan qaado waxaan leeyahay ilaahay muxuu noo jiday inaan ramadaanka aan qabanno taasaa waxay u tahay dabaaldegid ay u tahay ayb waxaa la soo dhoweynaa waxa weeyaan waa bil ramadaan ou nebiga sheegay man saama ramadaan imaana waxtisab laba nas waay ninkii maalintiisa soomane oo sidaasna ay ka tahay iimaan iyo ajar alle ka raadso qufira lahu maa taqadama min dembihi ilaahay wuxuu u dhaafaa dembigiisii hore oo dhan oo soo hormaray marka waxaa ka sii dheeraad ah soonka cibaadaadka uu ka mid yahay cibaado weeyaan miqdaarka ajirka laga helaya uusan ogeen ilaa ilaahay mooye qof kasta markuu xasano sameeyo cashru amhaaliha tobana loogu dhuftaa haddana hadduu ikhlaas badan leeyahay waa loo sii laablaabaa ilaa sabci miati dicfin ay ka gaarto laakiin ramadaanka wax og ma jirto ilaa ilaahay mooye qiimaha uu ilaahay agtiisa ka leeyahay kullu camali bni aadama lahu ila siyaam fa inahu lii wa ana ajzi bih camal kasta uu bani aadamka uu sameeyo waxa weeyaan asaa iskale halayiri oo waa la yaqaanaa inta uu qaadanayo laakiin siyaamka maahin ilaahay baa iskale subxaanah wa tacaala asaa la gaara sida uu abaalmari lahay addoonkiisaas dartiisa u soomay bisha la qaabilayo waxa weeyaan oo ramadaanka waa bil shayaadiintii oo dhan kuwooda waaweyn la xerxerayo jahanama albaabta la ysugu dhufanayo jannada albaabkeeda la furay bal fiiri inta loo samaynayo munaasabo iyo qiimeyn iyo qadaris bisha la soo dhoweynayo waxa weeyaan waa bil ay habeen ku jirto khayru min alfi shahr habeenaa ku jiro oo kun habeen ka khayr badan kun habeen markii sanawaad loo bedelay siddeetan iyo saddex sano yay noqotay siddeetan iyo saddex sano macnaha waxay ka dhigan tahay hal habeen oo leylat lqadri ilaahi hadduu ku waafajiyo inaad hal juso qur-aan akhriso waxay la mid tahay siddeetan iyo saddex sano oo habeen kasta aad jus qur-aan akhrisay ajirkaad ka heleeda halkaas jus aad ka helaysaa siddeetan iyo saddex sano alfa sana ay la egtahay ilaahayna alfa sano ma dhihin khayru min alfi shahrin buu way ka khayr badan tahay intay dheer tahay allahu aclam ilaahay baa garanaya waxaa laga yaabaa inay aalaaf sano ay dhaafsan tahay bisha oo aan leenahay loo diyaar garoobo waa bil khayrkeeda aada u siduu u badan yahay iyo raxamaadka ilaahay soo degaya awgeed ay habeenka ugu horeyso oo ramadaanka soo galaya yaa laba malag istaagayaan dadkay u naadinayaan annaga hadda naadidooda ma maqlayna laakiin nebigaa noo sheegay waxay leeyihiin yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya shari aqsir yaa baaqiya alkhayri aqbil war ninkii khayr maanta doonayobu soo jeeso oo maanta wakhtigiisaa la joogaay wayaa baaqiya shari war shar ninka doonayow aqsir gaabi ee ka gaabso ka tag haddii wax maanta laga tegi lahay maalintii laga tegi lahay baa la joogaa marka bil ay sifaadkiisa sidaas tahay waxaa habboon in lagu qaabilo hilow iyo maxabo iyo jacayl in lagu qaabilaa fiican walidaalika salafka sidaas awgeed baa qaarkood waxaa laga wariyey intuusan ramadaan imaanin lix bilood ka hor inay weydiinayaan ilaahu ramadaanna gaarsii markuu dhammaadana lixda bilood oo ku xigto o dhan ilaahay waxay ka baryayaan ilaahu cibaadadiin ramadaan aan qabsana ilaahu naga aqbal marka tan markii dhammaata tii kale ayaa la sii galaya marka taa waxay daliil u tahay yacni qiimeynta iyo mansilada ramadaan uu leeyahay yay garanayeen annagana waxaan naqaanaa marka ramadaan uu soo dhowyah cabsi iyo qalaq ilaahu dhinacnoo dhaafi ramadaanka ilaahuna dhaafi inuu qofkaan iska yidhaahdo sidii aan u baranoo yidhaahdo war salaadda aan iska soo tuurnayna keena qofkii intay cibaadadii wuxuu u arkaaba waxba shuqli shaaqil ahoo dhinac in layska dhaafi ay tahay walidaalika nin soomaaliya la weydiiyaa maalin waxaa layidhi soon yaa hal maalin la soomay markaasuu yidhi soonkii maanta dhaawacaa gaaray markaasaa layidhi waa maxay wuxuu ri maalin dhanaa ka baxday buu ri macnaha culayska uu ku haayo yay tusinaysaa sababtana waxa weeyaan liqilati macrifati ramadaanka qiimaha iyo mansilada uu leeyahay yousan qofkii garanayn hadduu garanayo qiimihiisa wuxuu iska jeclaan lahay inay sanada dhan ramadaan ay noqoto ayib marka ramadaankiiseen ugu diyaar garownaa hadirtaan muxaadara weyn ugu jeedi mayne waxaan rabnaa marka ugu horeyso atowbat nasuux horta inaad samaysid ramadaan ba albaabtiisaad istaagtay albaabkiisi inaad ilaahay u towba keenta horto fiiri yani wax cusub baad galaysaa waxaa la yidhaahdaa altakhliyatu qabla taxliya in waxa xumaanta layska reebo yaa ka horeyso wanaagyaal in la kasbado marka adigoo intaasoo macaasi ay kaa daba raaraacdo inaad tiraahdo khayr baan dulkeenaya iyaga macraki isku sameeyan waxaa ka haboon issaafigaray ilaahay u towbakeen waxaanoo dhan oo dembi ah ilaahay hal kelimau kuugu aqbala ilaahu waa ka towba keena intira qalbigaadana saadiq yahay mar dambe inaad u noqonayn adniyeysatid ilaahay kariim weeyaan laa taqnatuu min raxmat illaahi in allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay markuu waxaynu ku dhaafo uu doonayo wax adigu kula badan lama badno waa addoonkayga waa wuxuu kaa rabaa keli a ina niyad fiican aad ula timaadid markii intii hore lagu dhaafo markaa waxaad bilaabaysaa inaad beertii aad tacbatid waxaa kaloo la doonayaa alcasmu cala alijtihaadi fi aacaat niyadaas inaad la timaadid oo ramadaan waa soo galay awoodayda aan isugu keeno maanta sidii daacad badan u kasba lahay inaad tiraahda waxaa lagu magacaaba tashmiir waaye inuu qofki u tafaxayto inuu cibaado samaysto go-aan uu meel dhigto inshaa allahu tacaala waan u imaan doonaa kelimo baan u khasisi doonaa cibaadaadka siday habboon tahay ramadaan in loo qabsado waxaa loogu diyaar garoobaa inuu ramadaankii waa cibaado cibaadana waxay leedahay usluub shuruud axkaam arkaanay leedahay qofkii inuu jahli isaga gala ma ah inuu ramadaankan waxa dhaawac u geysan karo iyo waxa kaa burinayo iyo waxa uu ajir fiican aad ugu helaysid inaad ogaatid weeyaan sidaa daraaddeed baa maanta waxay iska saalantaha cilmigoo dhan waa faafsan yahay hal shariid ama hal cajal inaad dhegaysatid oo culammadii ay duubeen oo axkaamtii ramadaanka ku saabsaneed wax kula weynkaa qaadan mayso hal saac inaad laga yaaba inta loo baahan yahay o dhan inaad dhegeysan kartid adoo intaa heli kartid inaad cibaadada iska dhex shabkaxsatid waa wax khalad weeyaan lama doonayo sidaas ilaahay wuxuu rabaa calaa basiira in lagu caabudo wax kasta markii ilaahay uuna faray sibuu noo faray sidii in loo qabtaa la doonaya qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah ayib waxaa la doonayaa inaan ugu diyaar garowno inaan jawaarixdeenna inaan xifdinno macaasida aan ka ilaalino afkii gacmihii dhagihii in la ilaaliyo lianna waxna keeni mayso inaad intana khayr ka kasbatid intana shar aad ku garab wadid sidaas ma aha waxaa la rabaa addoon ilaahay gaar u leeyahay inaad noqotid oo khaalisan lilaahi tabaaraka wa tacaala marka dhinacaana iska soo xer intana u jeeso waa fursa weeyaan taa waa loo baahan yahay nabigu wuxuu iri man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi wاljahla falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamah wa sharaabahu ninkaanan ka tegin hadalka xun iyo camalka sayi'a iyo jaahilnimada ninkaanan ka tegin ilaahay danka ma laha inuu raashinka ka tago sharaabka ka taga keligeed waa soomanaha inuu yidhah ilaahay danweynka ma laha laakiin macno ahaan loo soomaa la doonayaa marka taasaa ilaahay agtiisa qiimo kale waa inaan taas xoogga saarnaa oo aan wixii isku dhex yaacinin ee waxaa weeyaa nin ay wax u kala baxsayn inaad noqotid waxaa loo baahan yahay sidaasoo kale ramadaankii in la qiimeeyo adduunyadu way badan tahay haddii ramadaankii ka hor aad wakhtigaada galab iyo subax adduunye aad u shaqaynaysay inaad wakhti aad tafaruq min bacdi alacmaal acmaasha iska yaray ee qeyb ka soo goosood cibaadadii samaysatid liannahu haddii aad galab iyo subax dawaam shaqo aad ku jirtid oo caawa ayadana xisaabaadka aad u fadhiis goormaad cibaadaysanaysaa marka iithaar inaad samaysid oo acmaashi aad soo yaraysatid sidii aad ugu faa'iidaysata ramadaanka weeyaan ayib waxaa loo baahan yahay sidaasoo kale weliba wakhtiyaasha dayacmaya adduunyada keligeedba maha maanta internet iyo whatsapp iyo youtube yaa wakhtigeedna dhan la tegaysa boqolkiiba waxaad leedahay konton taas oo kale haddaad iska xakamaysid oo inta khayrka mooye inta kale aad ku dhaafsatid waxaweya waad guulaysatay sidaasoo kale waxaan dardaarmayaa in raashinka cunitaankiisa iyo sharaabka layska yaray liannahu caloosha hadday buuxsanto waxaa layidhaha albitnatu tudhibu lfitna caloosha hadday buuxsanto fahmiga waa tagaya ramadaankii ma aha in markii la anfura cunidii aad bilowda ilaa suxuurta inaad daba joogtid ma aha waa in la yarayaa la doonaya ramadaankii xikmada loo loo jidayba inaad baahida dareentid weeyaan marka sidaa daraaddeed ba khalad baan anaga u fahamno ramadaankii shahr alakli baan ka dhignay walidaalika masaariiftu way ziyaadaysaa bisha ramadaan waxaa laga yaabaa kow iyo tobankii bilood wax u dhigmo hal bil in la cunayo taas ramadaan macnaheedii way ka fog tahay marka waxaan doonaynaa in sidaa loogu diyaargaroobo kelimaadka soo xigana u diyaargaroob insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullah